maxamed aad iyo aad umahadsan tahay shirka maanta oo gala maalintii saddexaad maanta waxaa diiradda lagu saaraya arrimaha amniga waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo shirkan golaha wadatashiga qaranka hogaaminay hogaaminayay iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale maanta ee warbixin ay ka dhageysteen xafiiska amniga qaranka iyo wasaaradda gaashaandhig ee taliska xooga dalka soomaaliyeed taas oo diiradda lagu saarayay istaraatiijiyadda qaabka dagaal midaysan loogu qaadi lahaa kooxda khawaarijta islamarkaana loo soo afjari lahaa warbixino kala duwan ayay ka dhegeysteen oo ay ka mid tahay guushii laga gaaray cunaqabateynta hubka in la qaado iyo sida admis kadib dowladda federaalk soomaaliya ula falgeli karto nidaamka amniga dalka oo dhammaystiran marka kulankii maanta wuxuu ku dhammaaday guul ayuu ku dhammaaday maadaama saddex maalmood ay kulankan uu socday waxay u badan tahay in saacadaha soo socda kulanka warmartiyeed rasmi ah laga soo saaro marka berito ayuu shirka uu dib ugu dhacay oo beri si soconaya miya
ilaa hadda kulanka isfaham guud ayaa laga gaaray si habsamilan oo u socdaa marka micnaheedu marka waxay tahay madaxdu inay britis kusoo laabanayso oo ay la rajaynayo in warmartiyeedkii ugu dambeeyey lasoo saaro hadduu ilaah allaawid sarle ogolaado ugu dambeyntii muxuu ahaa doorka katumo ama s c ay halkaa ku joogtay oo madaxeedii uu ku sugnaa shirka
sida aad og tahay hogaamiyaha s c khatumo maamulka kumeel gaarkaah shalay gelinkii dambe ayuu shirka yimiday waxaana uu warbixin ka siinayay xaalada guud ee amni tan dhaqan dhaqaale ee deegaanada s c waxaa la socotaa in shirkani diiradda lagu saaray xaalada guud ee dalka gaar ahaan arrimaha dastuurka iyo arrimo masiria oo aada u waaweyn marka hogaamiye firdhiye warbixin guud ayuu ka siiyey madaxda waxaana u bogaadiyey shirkan marka raje inteela ayaa laga qabaa in war lagu midaysan yahay iyo go-aan midaysan oo soomaalidu ay sugayso oo lagu farxo inuu kasoo baxo shirkan raje intelag aad ka qabtaan raje boqol kiiba boqol ah ilaa hadda shirka waxaad moodaa madaxweynaha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale dhammaantoodba in si qurux badan iyo habsamilayno shirka ugu socday oo aysan marno kala caajisin oo kulamadooda si qurux badan ugu socday marka natiijada laga filan karo waxay tahay natiijo soomaalidu ee u aydo aynu ku farxdo insha allahu berito ilaa iyo maalmaha soo socdana war lagu farxayo dadka soomaaliyeed maqli doonaan